wa riixa walaa yufradu lama qadaro lilukti walaashii looma qadaro macaljadi awowala jirankiisa ilaa fi lakdariya akdariyadaasina marka waxa weye waa masalo oo qawaacidkii dhaxalku ku socon jiray ka baxsanoo booreysay oo waxaa ku jira wax awl la yidhaahdo qaababka loo dhiso cadad mucayana la yskaga dara cadad mucayana lagu darahayaa qaabka oo wax loo darbiyo oo dhaxalka loo dhiso waa ka baxsan tahay cawl baa la yidhaha marka agdariyadaas markii la joogo walaasha waxbaa loo qadara ayadoo awowa joogo ayaa farad la siina wahiya zawjun wa ummun wa jaddun wa uktun shaqiiq afartaasaa joogta zawjkii iyo hooyadiis iyo awoowe iyo walaalku aabiyo hooye haye xoolaha marka waxay ka dhismahayaan lix ayay ka dhismahay maxaa yeelay suduskii baa meesha ugu badan sudus iyo nus baa ku jira haddii labada xisaabood oo meesha kasoo baxaysaa meel iska waafaqayaan midkood meesha iska waafaqayaan baa loo laabahayaa laabkaasa kan kale lagu dhifanaya nusku labuu ka baxa suduskuna lix buu ka baxa haddii nuskii laba layskugu laabo hal baa soo baxaya halkii haddii lixdii lagu dhifto waxba ziyaadi maaya lix bay noqona lix baa laga dhisa lixdii markii lagu dhifto zawjkii caruur meesha ma jirto nus buu iska qaata hooyo ayadana waxay qaadata ulu walaalo badanina ma jiraan ilmo ninku dhalayna ma jiraan labay ayaduna qaada shan meeshii waa lagala baxay awoow waa soo baxay isaguna wuxuu qaatay sudus halkii ulahoo soo hartuu qaatay hal odagiyaa qaatay awoowaha labana hooyaa qaadatay saddexna zawjkiyaa qaatay nuski u qaatay walaashi meel cidlahay kusoo dhacday wuxuu yidhi wax walaasha xijaabaana ma jiraan cid xijaabtay oo walaashaan wax ka hor joogsatayna ma jiraan meeshaas marka waxaa la yeelahayaa walaashii qadarkay qaadan lahayd oo nus ah ayaa lagu dara lixdii nuskood baa lagu dara saddex baa lagu dara cawl baa la yidhaahdaa saddexdaasaa lagu ziyaadinaya masaladii marka sagaal bay joogsanaysa sagaal ayay joogsanaysa sagaalkaas ay joogto marka maxay noqonaysaa zawjkii saddex walaa saddexdiisii u qaada hooyo saddex labay lahayd labadeedii qaada awoowe halkiisii iyo saddexdii gabadhu lahaan lahayd baa meesha kusoo haraysa haddaa kuwii laysku darahaya markaasa labadooda loo kala jejegin doono marka wuxuu yidhi walaa yufradu lilukti walaal looma qadaro maca aljaddi awooli jirinka ilaa fi lakdariya wahiya zawjun masalada agtariyada waxay ka dhisan tahay nin zawj iyo ummun iyo wajadun awowe waqtun shaqiiqa falizawji nisfi awowa nis buu leeyahy walilummi thuluth waliljaddi sudus awowana sudus buu leeyahy istaqraqal maala xoolihiiba dhammaysay walaashiina meel cilaha lasoo dhigo walaysa hunaa halkaana ma joogo man yaxjubu lukta walaal wax ka xijaa walaasha ka xijaaba can fardiha faradkeeda qof xijaabahayo faradka ka hor joogsadaa ma jiraan ilmuhu dhalaa xijaabi lahay fatacuulu masalatu masaladu waxay u cawlmaysaa binasiibi lukti walaashi nasiibkeedi walaashu haddee wax hor joogsadaa ma jiraan nus inay qaadatay u baahanta fatuqsamu waa la qaybinaya min tiscatin sagaal lizawji alaaatun sagaal buu leeyahy min atiscati sagaal saddex buu min atiscati sagaalka ku leeyahy walilummi inaani waa qadarkii marka hore intaan wax la cawlin ay qaateen hooyo labay qaadatay yabqa arbacatun afar baa soo harahay wahiya nasiibu lukti waljaddi wey awoowo sudus loo qadaray iyo walaaloo nus loo qadaray nasiibkoodu afar baa soo haray fatujmac waa laysku keenahaya watuqsamu waa loo qaybinahaya baynahaa uktadii iyo wa baynahu awoowe lidakari mil xadilunte saasaa loogu qayb afartii ay isku ceshanayaanoo hadda kabacda la qaybsan wa ama aljadatu amaan iska joojiya wallahu subxaan أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد waxaan ku jirnay furuudii ahlimiiraadkii ayeyaa la soo gaaray yiri wa ama aljaddatu fain kaanat haddii ay tahay ayeeyadu umma alummi hooyo hooyadeed aw umma ummi lummi hooyo hooyadeed hooyadeed wahaakada ayeeye cimrisay oo intaasoo hooyo ka sukaysa hadday tahay aw umma alabi aabbe hooyadiis hadday tahay aw umma ummi alabi aabbe hooyadiis hooyadiis hadday tahay wahaakada saas kusii socota aw ummi abilabi aabbe aabbihiis hooyadiis hadday tahay marka aabbe aabbihiis aabbihiis aabbihiis hooyadiis hooyay ku dhammaanaysaa odayaal baa ka sokay wahaakada falaha sudus sudus bay leedahay marka ayeeyada meeshaas la deedi doonaa waxay noqon doontaa midda rag iyo haween isku dhex qasan yihiin midaas oo kale la diidi doonaa oo maalan hooyo aabbaheed hooyadiis rag iyo haween baa isku dhex qasan waxaa la rabaa inay raggu ay aabe aabe aabe hooyo ay u noqoto ama hooyo hooyo hooyo iyadu ay hooyo u noqoto falaha sudus sudus bay leedahay haddee hooyadiina ma joogto oo qofkan dhintay dhashay ee ayeeyaa joogta marka ayeeyadaas sudus bay leedahay wain ijtamaca jaddataani laba ayeeyo hadday kulmaan fii darajatin hal darajo ay ku kulmaan falahuma sudusu sudus bay labadooda wada leeyihin waa kala qaybsana laba ayeeyo midba gaar wax u qaadanay maysamaa ayeeyanimada hal sudusaa lagu qaadana mil ummi abin wa ummi ummin midna hooyay dhashay midna aabbay dhashay aw ummi ummi abin aabbe hooyadiis hooyadeedu aw wa ummi abi abin aabbe aabbihiis hooyadiis marka labadii ayeeyo waa darajo siman yihin labadaas ayeeyo darajada siman hadday wada joogaan labadoodu suduskay kala qaybsana midba gaarkeeda sudus loo siin mahaye waa qaybsana ayeeyanimada suduskaasaa lagu qaadan laha labadooduna waa darajo siman yihiin oo isma xijaabi karaan maadaama aysan isxijaabi karin waa qaybsana wain kaanat ixdaahumaa midood hadday tahay aqraba mid dhow labada ayeeyo mid baa dhow fain kaanat hadday tahay alqurbaatan dhowod min jihati lummi hooyo xaggeed haddii ay ka tahay asqadad waa ridaysaa albucdaa tii fogeyd oo aabbe xaggiis ka timi mid fogow aabbe xaggiis ka timi dhinaca hooyada xoog badan dhinaca hooyada ayaa meeshaan xoog badan haddii tan dhowi hooyo xaggeeda ka timaado midii fogeyd oo aabbe xaggiis ka timi waa waa waa waa ridaysa mithlu ummi ummin hooyo hooyadeedu iyada hooyadii kaliyaa ka sokaysa wa ummi ummi abin aabbe hooyadiis hooyadeedu taas marka xoogaa way ka sokaysaa waa ridaysaa marka ayada kaliyaha wax dhaxlaysee midii aabbaha oo saa u fogeyd waxba dhaxli mayso wain kaanat midda dhowi hadday tahay in kaanat ilqurba min jihati alabi aabbe xaggiis hadday ka ahaatee lam tusqid ma ridayso albucdaa tii fogeyd oo xagga hooyada ka timid hooyo xaggeeda tii ka timid oo fogeyd ma ridi karto bal yashtarikaani fi sudusi ayay wadaagsanaya milu ummi abin hadee hooyadu aabbe xaggiisay ka timid hooyada dhowi aabbe xaggiis bay ka timid aabba kaliyaha ka sokeeya wa ummi ummi ummi hooyo hooyadeed hooyadeed taasna labaa ka hal darajay ka fogta marka hal darajo ayaduyoo ka fog ridi mayso dhinaca hooyada xoog badan ayeeyooyinka hayo xagga hooyada ka socda ayaa xoog badan ayaga hadday xataa fog yihiin midda dhow aabba xaggiisa ma ridi karto laakiin haddii midda dhow ay xagga hooyada noqon lahayd midda fogoo aabba xaggiisa waa ridi lahayd wa ama aljaddatu ayeeyo allatii hiya ummu abilummi hooyo aabbaheed hooyadiis ahayd oo meeshaas haddee labadii haweena nin baa ku dhex jira falaa taritu ayadu wax ma dhaxlayso waxaa la rabaa raggu inuu gees ka xigo ama haween kaliyo isku maxdii hooyo hooyadeed hooyadeed ay tahay ama raggu isku gees xigo aabbe hooyadiis ay tahay ama aabbe aabbihiis hooyadiis saasoo kale ay tahay waa inuu raggu isku dhinac xigo ee haddii rag iyo haween isku dhex qasmaan marka waxba ma dhaxlayso markaas bal hiya min dawil arxaami bay ka mid tahay kamaa sabaqa sidii soo hormartay dawil arxaamkii hore usoo hormaray oo layidhi ayagu wakti khaas ahay wax dhaxli doonaan oo gadaal laga keeni doono mar wax kaloo meesha soo baxa la waayey markaasay wax dhaxli doonaan dawil arxaamkaasay ka mid tahay ayeeyadii marka meeshaas uga baxay وأما الإخوة ولاله والأخوات ولاله قبلها هذا من الأم هو يدي حق هو يحق كيد قف كان دنتي ولا دحل هيو وحوي ولالك هو يكليا أبكم إيه هو يكليا يكويه marka rag iyo haween haday yihiin falil waaxidi midkii kale kale ah oo minhum ayaga kamid ah asudus sudus bulay hal walaalaho kale ah ama gabar noqoya ama wiil noqoya mid uu yahay hadii hal walaalaho ku hooya kale meesha joogo sudus buu qaadanaa وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس والاثنين اللبو فساعدا وحي كسي بدن وولاله هو يضع الثلث ثلث باو سقنال وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء kuwa lab iyo kuwa dhadig waa ku siman yihiinoo waa loo qaybina waa loo qaybinahaya rag iyo haweenba waa loo qaybinahaya fatalakhasa marka waxaa soo soo soo soo xaasil noqday min daalika midkaas hadalkaa dheeroo lasoo sheegay khulaasadiisii uu hadda joogaa waxaa khaalis noqday oo khulaaso noqday min daalika ana anisfa fardu khamsatin shan inay wax ku dhaxasho shan qolo ayaa nis wax ku dhacasha azawju fii xaalati waa xaaladii naagta dhimatay ilma aysan lahayn walbintu wa bintu libni gabadhii isagu dhalay iyo gabadhii wiilkiisu dhalay iyo walukhtu shaqiiqatu walaashii ku aabiyo hooyo ah ow liabin aabba kaliya midii ku ah ama tii aabba kaliya ku ah intaas shantaasaa wax ku dhaxasha nis intaas wax ku dhaxsho war rubucu fardu thnayn laba faradkood way laba qolaa rubacana wax ku dhaxsho afar marka loo xog kala jabsho xoolaha hal meel ka qaadata azawju fi xaalati zawjki xaalad xaalad ayuu qaadanayaa waxa weeye waa markii naagta dhimatay ilma ay leedahay zawjku rubac buu qaadanaya wazawjatu fii xaalatin zawjadiina iyaduna xaalad bay qaadanaysaayo rubaca waa markii ninkeedii oo dhintay ilma uusan lahayn rubac bay qaadanaysaa wathumunu fardu zawjati zawjadii faradkeedii weeye fii xaalatin xaalad xaaladaas waa marka ninkii dhintay ilma lahaa naagta waxay qaadanaysaa sideed meelood meeshood ayay xoolaha ka qaadanaysa hadduu ilma leeyahay ninka ka dhintay والثلثان فرض أربعة أفر قيبوت با وحكو دحشة ثلثان حولها صدح ميلود لو كلا جبشي لبدود ميلود صدح ولا قادت البنات قبله فساعدا هذا فساعدا تو وحكسي بدن بيوبا عنتها اثنان فساعدا وحن لو قدرين نقونيسا لبا يكسي بدن وقبله أسوق دلي ولبا قاره أما كسي بدن ثلثان بيقادنه صدح ميلود با حولها لو كلا جبينها يا قبلها أسا walaalkood wiila iyo ma joogo oo wax la qaybsana aw banaatulibni fasaacida banaatulibnigu ayaguna laba iyo wixii kasii badaa albanaatudaa saasaa idin wada dhigan ya waluktaani labadii walaalood fasaacida marka sida oo ku toosnaan lahaa waxa weeye albintaani fasaacidan aw bintalibni fasaacidan aw lukhtaani fasaacidan hadalku sida uu moodaysa inuu ku toosnaan lahaa haddii kale taqdiir waxun meesha la geliyo u baahan walukhtaani laba walaalaa iyo fasaacidan wax kasii badanoo ashaqiiqataani ee ku aabiyo hooya oo liabin aabba kaliya ah marka gabdhihiisii oo laba gaaro iyo ka badan gabdhihii wiilkiisu dhalay iyo laba iyo wixii ka badan walaalihii walaalihii la dhashay oo ku aabiyi hooyo ahaa laba iyo wixii ka badan kuwii ku aabba ahaa laba iyo wixii ka badan gabdhahaasa uluaan wax ku dhaxla mar hadday laba iyo wixii ka badan yihiin saddex meelood meeshood bay xoolaha qaadana wathuluthu fardu thnayni thuluthna laba faradkood wey laba qolaa thuluth wax ku qaadata saddex meelood haddii loo kala qaybsha hal meela qaadata الأم في حال هويدي هوي أو حالة أي قالت حال هذه لي حالة هذه لي يذكر ويؤنث دب مالي marka hooyo markii aysan jirin walaalo aabi hooyo ahaa aabe kaliya ahaa hooyo kaliya ahaa walaalo markii aysan jirin iyo ilmo markaasi waxay qaadan jirtay thuluth wathnaani fa akthara laba iyo fa aktharu ka badan oo min waladil ummi hooyo ilmaheeda kuwa ku walaalaha ku hooyaha hal haday ka bataan oo laba iyo wixii kasii badan gaaraana ulus bay qaatan waqad yufradu liljaddi awoowo in wax loo qadaraa la arkaa maca alikhwati walaale la jirankood awoowo awal hadduu walaale la jiro waxbuu la qaybsan jiray laakiin mar waxaa suuragala in asaga farad la yska siiyo hadduu nimankan wax la qaybsado sudusulmaal waa ka dhacaya maalan toban walaalaha ayaa la joogta tobankaas walaalaha marka intuu wax la qaybsan lahaa xoolaha suduskoodu iska qaadan sudusulmaal baa marka hore loo qadaraha suduskaasu iska qaadan wasudusu fardu sabcatin mise waqad yufradu ulukii weye liljadi maca alikhwati walaalaha la jirankooda in loo qadaraa la arkaayo markaas hade haddii oo saddex qaybood buu lahaa miya muqaasama iyo uluu albaaqi iyo sudus sudusu jamiic taraka marka ulu lbaaqi inuu iska qaato ulukii mar in odaga loo qadaraa la arka qad yufradu ulukii in la qadaraa la arkaa liljadi maca waa ulukii wey wsudusu fardu sabcatin toddoba faradkood wey toddobaa wax ku qaybsada ku qaadata alabu fii xaalatin odagu mar buu wax ku qaata mar haddii ilma joogaan aabbe wuxuu wax ku qaadanhayaa suduskii uu qaadan wljadu fii xaalatin awowna xaalad buu ku qaadanahayaayo haddii muqaasamadu hoos u dhigayso sudusulmaal uu ka hoos mara walummu fii xaalatin hooyana marbay ku qaadanaysaayo waxaa jooga walaalo ayaa jooga ama ilmaa jooga wljaddatu fii xaalatin ayayana xaalad bay ayaduna ku qaadanaysaayo waa ayayo wax cariiriya aan la arag ayayo kaloo cariirisaa ma jirto walibinti libni wiilka gabadhiisii iyo fasaacidan wixii kasii madanoo maca binti sulbi la jirta haddii gabar uu dhalay iyo gabar wiilkiisu dhalay ay joogaan markay tani nis qaadato ulutaankii wixii ka baaqaya waa sudusi ayay qaadanaysa suduskaas marka markaasay bintulibni qaadanaysa hadday keliga tahay hadday ka badan yihiinba haween farad ku qaadan mahayaan oo isku meel kasoo jeedaa wax ulutaan ka badan marka haddii nis ay tani qaadatay wixii ay usoo reebtay suduska ay usoo hartay iska qaadanaysa waliukhtin walaal aw akhawaatin walaalo liabin aabaa maca shaqiiqatin fardatin mid ku aab gabar ku aabiyo hooyaa la jirankeeda hal gabaroo ku aabiyo hooyaahina waa joogtaa walaalo ku aabbaaha gabdho walaalaha ku aabbaahina waa joogaan marka gabdhahaani hadda waxay wax ku qaadanayaan walaalnimo weye walaalnimada ulutaan wax ka badan lagu qaadan maayo midii ku aabiyo hooyaaha nis bay qaadanaysaa wixii ay soo reebto suduskaana walaalahan kala qaadana suduskaasay qaadana waliwaaxidin mid oo min alikhwati walaalaha lilummi hooyo u sugnaaday walaalihii ku hooyo ah wiil ahaa gabar ahaa hal mida hadduu yahayna sudus buu qaata marka lixdaasina sudus waxbay ku qaadata meeshaas marka wuxuu baabka uga soo baxay furuudii la qadaray oo qur-aanku sheegay oo sudus iyo rubac iyo dadka wax ku kala qaata faslun fi lxajbi xijaabkii dad la xijaabahayo oo waxba aan ka helayn dhaxalkoo dad kasoo ka marahayo iyo kuwo oo la tuuri mahayo laakiin wax laga nusqaamin ma marka xajbiguna waa laba qaybood waxaa la yidhaha xajbu nuqsaan wa xajbu xirmaan midna waa xirmaan oo qofkaani meesha waxbaba ka heli maayo midna waa nusqaan oo waa la riixaya sidii hooyadii walaale la jireen oo ulud ka riixeen oo sudus geeyeen oo kale xajbu nuqsaan baa la yidhi wuxuu yidhi laa yarisu lakhu walaal dhaxli mahayo min alummi hooye xaggeed ka ahaaday maca arbacatin afar hadday joogto afar qolaa xijaabaysa walaalka ku hooye ah alwaladu wawalad libni dakaran kaana ow unthaa dhadig ahayaa labooda haya hal gabarhoo uu qofkaan dhintay dhalay hadday joogto walaalihii ku hooyaa xaggaa la istaajina waa la xijaab walabu waljaddu aabbihi awow ayaguna waa xijaabahayan xagga iska istaajina waa la durjina walaa yariu ma dhaxlo alahu shaqiiqu walaalkii ku oobiya hooye aha maca alaatin saddex la jiranku saddex qolo ayaa isagana xijaabaysa albnu wabnu libni walabu saddexdaasaa dhaxlaysa gabar ma saddexdaasaa xijaabaysa gabar uu dhalay ninkaan dhintay ma xijaabayso oo haddii gabadhii nus ay qaadato wixii ay soo hartay walaalkan wax uga sokeeli waay walaalkaa iska qaadan walaalku waa qaadana ma xijaabayso walaa yariu aku min alabi walaalka aabba kala yihiin wax ma dhaxlo maca arbacatin afar la jirinkooda isaga afar qolahaasna xijaabaysa haaulaai alaaati saddexdan ibni iyo ibn libni iyo ab waa xijaabahan wlaku shaqiiqu ee walaakhii shaqiiqi macal akhi shaqiiqi dhaxlina walaalkii ku aabi hooyo aan waa xijaabahaya duu asoo aaba kaliya ku yihi walaa yarisu ma dhaxla ibnul ibni wiilka wiilkiisi iyo fasaafilan kasii hoos oo hadduu yahay wiilka wiilkiisi wiilkiisii macal ibni wiilka la jirankiisa meesha waxaa jira wiil asagu uu dhalay iyo wiilkiisu wiilal uu dhalay ama wiilashiisu wiilal ay dhaleen marka kuwaan wala- wiilashu dhaleen wa- midkaan asagu dhalaa ka sokeeya haddii aabbayaashood meesha aysan joogin hore u dhinteen ayagu waxba heli mahayaan hal midoo asagu u dhalay hadduu joogo midkaana waxaa arursanahayo wiilashii wiilashu dhaleen ee waxba heli mahay walaa maca ibni ibnin aqraba minhu wiil wiilkiisoo ka dhow asagana la jirankiisa wax dhaxli maa oo ninkaan ha- meeshaan waxaa jooga ninkaan dhintay wiilkii u dhalay ma joogo laakiin waxaa jooga wiilkiisa wiilkiisa iyo wiilkiisa wiilkiisa wiilkiisa marka midkaas oo hoos usii degay kan ka sokeeyaa dhaxla ee kan ka sokeeyaa xijaaba isaga waa la reebay nin ka sokeeyaa jira walaljadaatu ayeeyoonin wax ma dhaxlaan kulluhunna dhammaantood min ayi jihatin kunna meel kastoo ay ka yimaadaan macal ummi hooyo la jiranka hooyo hadday joogto ayeeyo aabbe xaggiis ka timidaa iyo hooyo xaggeed ka timidaaba waxba heli mayso tii hooyo ka timid haddii ee, tii aabbe ka timid hadday joogto hooyo se joogto hooyadaasaa hor joogsanaysa waxba heli mayso walaljaddu awowana wax ma dhaxlahayo wاljadatu ayeeyo allati min jihati abi aabe xaggiisa ka ahaatay maca alabi aabe la jirankiisa aabbana wuxuu xijaabahayaa awoowe oo asaga aabihiisa iyo ayeeyadii xa- xaggiisa ka timi hooyo ah hooyadiisa ah aabe hooyadiisana waa xijaabahayaa aabihiisana waa xijaaba laakiin muxuuse xijaabi karin midkaan dhintay hooyadiis ma xijaabi jirin hooyadeedna ma xijaabi ayeeyanimay meesha iskaga soo taaganta ayeeyo hooyaa xijaabi lahayd oo banaanka istaajin lahayd hooyo ma joogo waida stakmala albanaatu gabdhuhu hadday dhammaystirtaan athuluthayni laba thuluth lam taris ma dhaxasho banaatulibni banaatulibni wax ma dhaxlaan gabdhaha wiilku dhalay meesha hadday joogaan laba gabdhood oo ninka dhintay dhalay iyo gabdho wiilkiisu dhalay hadday joogaan labada gabdhood oo isagu uu dhalay baa xoolihii thulutaan qaadana gabdhahaas isku jihada ka imaanahayaana farad kuma qaadan karaan thulutaan wax ka badan marka kuwii wiilkiisu dhalay xagga iska joogsanaan waxba heli maayaan sababtu waxa weeye kuwii isagu uu dhalay baa qismigii ay wax ka heli lahaayeen dhammaysta meeshii haddii hal gabara ay tahay waxa isagu dhalay kuwa kale sudus ay heli lahaayeen mar haddii kuwaani thulutaankii dhammaysteen oo laba gaareen oo ka badan yihiin kuwa wiilku dhalay waxba heli maayaan waa la xijaaba wuxuu yidhi wayda stakmala albanaatu hadday gabdhuhu dhammaystirmaan athuluthayni laba thuluth hadday dhammaystirtaan oo ayagu laba iyo ka badan yihiin lam tarid dhaxli mayso banaatu libni ilaa an yakuuna fii darajatihinna darajadooda inuu yahay oo asfala minhuna ka hoos dakarun nin raga inuu yahay oo yucasibuhuna casaba ka dhig haddii ninkan uu joogo eh, laba gabdhood oo isagu uu dhalay iyo gabar iyo wiil wiilkiisu dhalay haddii ay joogaan labadan gabdhood markay thulutaan qaataan thuludkii kale casabaa lagu qaadanaya kuwaana casabanimay ku qaadanayan wiilkiibaa gabadhii soo jiidayo casaba ka dhiga wiilkii walaalkeedaha ayaa casaba ka dhiga ama mid wiilka wiilkiisu dhalo eedda ay u tahay xataa hadduu joogo casabu ka dhiga laakiin haddii gabdho kaliya ay ahaan lahaayeen oo wiil uusan ku jiri lahayn banaanka fariisan lahayn ilaa farad waxay ku qaadan lahaayeen thulutaan faradkiina waa la dhamaystay haddii wiilkaan yimaadaan casab uu ka dhigay casabanimay maanta wax ku qaadan casabanimay ku qaadan ilaa an yakuuna fii darajatihina aw asfala minhuna ka hoos minhu- eh, dakarun inuu yaho yucasibuhuna casaba ka dhigahaya lidakari mithlu xad lunhayni bay u qaadanayaan oo haddii gabar iyo wiil ay yihiin uludkii soo haray saddex bay uqaybsanahaya uludkii bay saddex uqaybsanahay mithaaluhu bintaani wa bintu ibnin waxaa weeye laba gabdhood iyo gabar wiilkii dhalay lilbintayni thuluthaani labada gabdhood thuluthaan bay qaadanaya walaa shay'a libinti libni bintulibnigu wax mala maxaa yeele thuluthaankii waa la dhammaystirtay walaal soo jiidana mahayo falow kaana macaha bnu ibnin ibnu ibni hadduu la jiro wiil la dhashay ow ibnu ibni ibnin kaana albaaqii lahu lahaa walahu labadoodaa yeelanahay lidakari mithlu xadi luntayn gabadhii waxaa soo jiidahaya wiilkan walaalkeeda ama wiilkan eedada ay u tahay soo jiidahaya oo casabo ka dhigahaya wixii soo haray thuludkii bay marka qaybsanaya wixii u soo haray ilaa waa ilaa inay thuluth yihiin shardi maahan oo waxaa suuragala qof kale oo zawjo iyo wax kale oo wax qaataa inay jiraan wixii soo haray casabay ku qaadaan wayada istakmalat الاخوه akhawaatu gabdhaha walaalahay haday dhamaystirtaan al ashiqaa ku aabi hooya athuluthayn haday dhamaystirtaan lam tarith akhawaatu walaalahay wax dhaxal lamayaan min al abi aabe xagiska ayaguna waa sida kuwaan gabdhaha iyo gabdhaha wiilasha oo kale sidoodii oo kale weeyo kuwii ku aabi hooya haday laba ka bataan laba noqdaan iyo kasii badan oo thuluthaankii qaataan walaal dambe oo aabbaahi farad wax ku heli mayso ilaa thuluthaankii farad lagu heli jiray waa la dhamaystay إلا أن يكون معهن أخ ولا لأنه يهي معهن لهن أيه وسقناه فيعسبهن وعسبه كذلك ولا له ku aabi hooyaha markay sulsaan qaateen walaasha ku aaba wiil kale oo walaalkeeda ku aaba kale ahaa jooga gabar iyo wiil isku aaba kale ku aaba qofkan inta hadii ay joogan marka gabadhan iyo wiilkiiba casab ay noqonayaan casabanimo ay soo jeesan meeshaas wuxuu soo hara qaadanaa ilaa an yakuna ma'ahunna akhun ma'a oo lahuna u sugnaado fa yucasibahuna casabu ka dhigaya lidakari mitl xadiluntayn oo meesha haddii ay joogaan laba gabdhood oo walaalaah oo ku aabiyo hooya iyo hal gabar oo walaal aabiyo aabba kaliya ku ah gabadhi banaanka ay ka baxaysa waxba heli mayso laakiin haddii ay joogaan laba gabdhood oo ku aabiyo hooya oo thulutaan qaataan oo gabar iyo wiil ku aabba kaliya ay joogaan ayagana wixii soo haray qaadanayaan waa qaybsanahay gabadhi waxaa casabo ka dhigahaya wiilkaas walaalkeeda ayaa casabo ka dhigay ومن لا يرث أصلا أصلا بمتكان وحدحلين لا يحجب أحدا أحد محجاب قفك دوسا أصلا بوحدحلين أسوح بمحجابك مثلا وحبود دلي نين كان لغطي أسقاد دلي سوح دحلين ما دام هو سوح دحلين عدنا محجابه ومن يرث متك وحدحله لكنه محجوب لحجابي أسوح وحدحلي لها لكن عد باكسو كمرتي haddaan ciddaasi ka soo ka marin waxbuu dhaxli lahaa laa yaxjubu aydan ma xijaabo xajba xirmaanin ma xijaabo hoojin xijaabkeedoo qofkii uusan waxba helin laakinahu qad yaxjubu inuu xijaabaa la arkaa xajba tanqiisin nusqaamid xajki nusqaamid xijaabki maalan walaalka ku aabbaha kaliya ah isagoo walaalkii aabbihii hooyaa joogo walaalkan ku aabbihii hooyaha xijaabay mahana isagoo waxbuu heli lahaa isagu waxbuu heli leh laakiin waxaa xijaabay walaalkan aabbihii hooyada marka asagu cid ma ma hoojin karo ma xirmaanin karo qof uu hor joogsanayo aan waxba helayni ma jiro laakiin waxaa jira miduu riixahayo wixii u yarayna مثل الإخوة من الأم مع الأبي ولا له يو وأبل الجروي مع الأبي والأم إيه مع الأبي والأم أبي هو يلجرا ولا له هو أبي هو يلجرا لا يرثون أيوة أحمد حلايا أبي هو أبي هو يهدي جوجا ولا له هو أحمد حلا أب حجاب هي أيق ولا له هو أحمد حلا مركا أسوي عيد حجابي ما هيو بنان كدقي ما هيو لكن نسخان بوكيني كرا ويحجبون الأمة هوي وحي كحجابها من الثلث إلى السدس سدس بيقول لك هيا هوي ولاله هون عدد بقارة هدي ميش الجوغان هوي ثلث ما قادن جرين السدس بي قادنيس مركا ولالها نينكا كو هوي دا هبرت وريحة يان ودرشنا ثلث بي كدرشنا هيانو سدس بي جينا لكن أيو ميش وحبك قادن ما هيا ayagu meesha waxba ka qaadan marka wax waa dhaxli lahaayeen laakiin waa la xijaabo aabba xijaabay awowihii waxaan ku soo marnay hadday joogaan aabi hooya walaalku aabbaha hadday joogaan wax la qaybsanayo walaalka ku aabbaha qaybtiisii odaad awowaha waa ka riixa waa riixi jiray awowaha walaalka ku aabbaha kaliya ah awowga waa riixi jiro qaybtii la siin maayo labadii qaybood waxaa isku darsan jiray midkaan oo aabbihi hooyaha marka ninkan xajmi xirmaan ma samayn laakiin nuqsaan dad buu riixayaa xoogaa wax ka dhima ومتى زادت مركي كبرته الفروض فرضياشي على السهام سهامته أي كبرته وعيلة والزيادين هي بالزائد بالجزء زائد جزء زائد كالله قوله أول واحد اللي يراه ماشان سوقل حولها مركي مسألة دي الله بسي وحي فرد كعبة ولا كرقيبسة وحوم سوارن قف واحد اللي هنا ولي ماشي الجوجة قف واحد اللي هنا ولي ماشي جوجا مثل مسألة المباهلة مسألة داس مباهلة دا. وهينا ابن عباس بايري يا إله بارتما هي ساسا مباهلة لو مقعبينا وهي زوج وأم وأخت شقيقة waxa weeye zawjkii iyo hooyadii iyo ukhti shaqiiqa walaalku aabbiyo hooya marka zawjkii naagtii ilmana kama dhiman wax ilmaa kama aysan dhiman marka zawjkii muxuu leeyahy nus buu yeelana hooyadiina walaashiina walaashii nis bay yeelan lahay xisaabaha marka sida loo xisaabiyo waxa weeye labada xisaaboodoo isku midoo nus iyo nus mid baa laga soo qaada ka baxaya midna saddex buu ka baxahayaa meel ay iska waafaqi karaan ma jiro haddii midkood la isku soo laabo midkood meel uu ka waafaqi karaa ma jiro waxa la yahay mutabaayin laba xisaabood oo kala taagan wey midna waa zawj midna waa fardi meel ay iska galaan male labadaas xisaaboodoo marka sidaas ah ee labadaas xisaaboodoo meel ay iska galaan aan la arag labadoodaa la isku dhufanaa marka nuskii labadiisii iyo ulukii oo saddex ka baxayaa la isku dhufanaya lix bay masaladu ka kasoo asal u noqonaysa aslu masala lix bay ka ka dhismaysa saddex ninkii baa la siina saddexna walaashii baa la siina habartii baa meel cilla kusoo dhacda habartii marka xaggee wax looga doonay wuxuu yidhi falizawji nisf walilukti nisf falizawji nisfu zawjku nisf buu leeyahay walilukti nisf istaqraqa almaal maal xoolihii waa dhammaystir استغرق المال حوله وما ما شودين وما دمادين والام لا تحجب هويدنا الحجاب ما عيل حجاب تاميش مجر فيفرض لها الثلث ثلث بار لو قدره فتعال waxa lagu siyaadinaya bifard al-um marka cadadkan meesha ka maqan sidiisa ah lagu dara waa qiyaas ka duwan qiyaasaha wax loo dhaxla ka duwan awlku mas'ala ka duwan way kuwa kale waxba la isku darbinaa xisaabi meesha ka soo baxay ayaa la isku dhufana laakiin tan cadad muayyan ah lagu dara awlka عدد معين ayaa lagu dara fatucaalu bifard الأم marka masaladu hadday lix ka dhisantay lix hooyo imisay ku lahaan lahay labay ku lahaan lahay labadaasaa loogu dara fatuqsamu tanqasimu masaladu waxay ka qaybsamaysaa min amaaniyatin sideed sideed qaybood baa loo kala dhiga lizawji ثaلaaثa walilأkti ثaلaaثa walilأmi اثnaani marka maanta hooyana nus heli mayso gabadhuna nus heli mayso zawjkuna nus heli mayso cawl wax la yidhahdaa meeshuu soo galo qof wax leh oo aan nus laga goosan karin baa meesha soo hartay marka cadadkii asagu lahaa baa lagu daraya marka saasaa loo kala qaybinaya cawlku marka macnaha waxa weeye qof baa wuxuu u lahaa xoogaa hoos uga dega magac ahaan nus waa u leeyahay laakiin markii xisaab ahaan loo tago nus ma laha xisaabaan haddii loo tago nus mala ilaa lix loo qaybsho wuxuu lahaan lahaa saddex laakiin maanta sideed buu wuxuu ka qaadanayaa saddex sideedii saddex buu ka qaadanaya ninku saddex buu ka qaadanaya gabadhu saddex bay ka qaadanaysaa habartii labay qaadanaysaa marka cawl mar haddii la yidhaha macnihiisu waxa weeye qofku faradkii uu lahaa sidiisii ugu toosi maaye jajab baa ka gelay jajab ayaa ka gelay wuxuu yidhi lizawji alaaatun walilukti alaaatun walilummi ithnaani habartuna labay leedahay meeshaas marka furuudii muqadarada ahaydna waa soo sheegay sidii laisku xijaabi lahaana waa soo sheegay hadda casabaa ku hartay faslun fi lcasabaati waalcasabatu man ya'khudu jamiica almaali xoolahoo dhan mid iska qaata weeye idin faradda hadduu keligiis noqdo ow maa yafdulu wixii soo hara can saaxibilfardi saaxibilfaradka wixii ka soo hara ida ijtamaca macahu hadduu la jiro qof saaxiibilfaradi hadduu joogana wuxuu soo reebuu qaadana haddii cid kasoo ka marta la waayana xoolahoo dhan buu qaadana fain lam yafdul haddaysan soo harin can saaxiibilfardi shay-un haddaysan soo harinna saqadat ilcasabaatu casabaadku waa dhaca marka casabadu waa dad waxay sugahayaan haddii qof farad lihi joogo oo wax soo reeba wuxuu soo reebay qaadana haddii cid wax ka xigsata la waayo waxoo dhan bay qaadana haddii dadkii asxaabulfaradkaa wixii oo dhan dhammaystaan banaanku iska istaaga wax helima casabada la sheegaya saas wada haddii wax loo soo reebana wuxuu qaadanaya haddaan wax loo soo reebinna banaanku ku dhaca qaarkood ayagoo casabaa in banaanka la istaajiyaa suuragal maaha ayagoo banaanka lama istaajin kara casabada qaarka sida wiilkoo kale uu ninkaani dhalay dadkao dhan ba waa iska riixayaa xijaabahayaa wax wax ka qaadan karaa dad yarow dad yar zawjo iyo hooyo iyo aabe iyo kuwaasaa wax meesha ka qaad qaadanaya marka wixii loo soo reebuu suga hadduu keligiis noqdana waa iska qaadana laakiin asaga marna ku dhici mayso wixii o dhan inta la caruursado inuu banaanka istaago marna asaga u imaan mayso wuxuu yidhi laakiin walaaloo kale ninkan walaalkiis haddii wax o dhan laga dhamaystana waa iska tega haddii wax ka sokeeya walaalka maahana wax kaloo ka sokeeya la waayana wax o dhan u qaadana haddii dad wax lihi jiraanna waxaas markay qaataan waxay soo reebaan buu iska qaadana walaalka marka asabadi wuxuu yiri yaakhudhu jamiica almaal idan farad haduu kaligiis noqdo wuxuu dhan buu qaadan aw ma yafdulu can saaxib alfard saaxib alfard wixii ka soo haray ijtimaac ma aduu la jiro qof saaxib alfard wixii fardka ka soo haru qaadan fa in lam yafdul can saaxib alfard shay'un waxba hadaysan soo harin saqadat alcasaba oo haddii meesha uu joogo ee dad faradkii oo dhan dhammaystirtay isaga waa iska tega وأقربهم على الابن ويلك أولو ثم ابن ثم ابن الابن ويلك ويلكيس ابن الابن waxaa laga yaabaa inuu horjoogsado wiilkii uu dhalay meedka laakiin ibniga aan seel horjoogsan wayn safar aba hoose ثم الاب aba ku xig ثم الجد awoowa ku xiga wayn ala haba koreey awoowa aba abiis abiis saasa foga والأخ للأبوين walaalkii abi hooya ku xiga ثم للأبي ولالك أباك ليا كحيغا ثم ابن الأخ ولالك ويلكيس للأبوين ثم ابن الأخ للأبي ثم العم أدير باكو حيغا ثم ابنه أديرك ويلكيس وين سفل عبوهوس ثم عم الأبي أبا أديركيس و إيه... ثم ابنه ويلكيس كحيغا وهكذا ساسا الله سيسوعنا فإن لم يكن له عصبات نصب مركا عصبة نصب ملح waxaa laga yaabaa dadkoodao dhan gaalay ahaan keligiis baa soo islaamay casaba nasabba lama hayo muslim gaalay kala noqdeen isma dhaxli karaan casaba nasab maanta lama fa casabaat lwalaa'i hadduu nin la xoreeye yahay dadkii xoreeye casabaadkoodii baa imaan faman cataqa calayhi cabdu ninkii addoon korkiisa ku xoroobo xoreeye imaa biictaaqin isaga xoreeye aw tadbiirin waa dibdhigo wuxuu yidhi markaan dhintaa xorta marka saasuu ku xoroobe aw kitaabatin kitaaba intaasoo lacag keen xor baa tahay saasuu ku xoroobe aw istiilaadin dhash addoon bay ahaydoo ilmay u dhashay markuu dhintay xoroobe أو غير ذلك سكله فولاؤه له وليه ساسدا اسكله marka qofkii uu xoreeyay cid dhaxasho haddii la waayo asagaa dhaxla faidaa maata hada alcatiiqu kaas la xoreeyey hadduu dhinto walaysa lahu waarithun wax dhaxlaa uusan jirin duu fardin walaa casabatun casabana aysan jirin warisahu lmuctiqu muctiqii ayaa dhaxlaya bilwalaa kii xoreeyey baa dhaxla فإن كان المعتق ميتا هديك وح حريبة دنتي انتقل الولاء وله وجورا إلى عصباته عصباتي بوجورا بدك عصباتي سوى ولا له يسيو ويلشي سي دون سائر الورثة ورثة كسك ناتي سي وجوري ما يولي يقدم والهرمرنا الأقرب فالأقرب سيؤكل دويهن على الترتيب المتقدم ترتيب السوى شيء ويلكي سأوه الرئيو أبيزا كحيوة أوه كحيوة سيداسي كسي سعنا إلا أن الأخ والالكو يشارك الجد أوه لقيب سنجر walaal awow wax la qaybsan jiray markii dhaxalka lagu jiray oo nasabka wahuna halkan al-aqu muqaddamun ala al-jadd awowaha waa ka hormara walaalku awowaha meeshan waa ka soo hormara haday walaah tahay ee hadii ay tahay walaah oo awowuhu marna farad buu galaa marna casab buu galaa laakiin walaalkan asagu marna farad ma soo galay casaba banaanka taalo weeye meeshan casabanima maanta wax lagu qaadanaya marka walaalka ka soo har فإن لم يكن للمعتق كان وحريه دوسا نسقنا عصبته انتقل عصبة النصب هذا يسون سجنا انتقل وحجورا إلى معتق المعتق كان وحرية كيس حرية نين كان نين بحرية نين كحرية لفتي سنوات الحرية لبدو دو بقالي كي مادان وح نصبه ماشي مجران مركا مدكا وحرية كيس نين كيس حرية نين كعصبة سيا لو جورا أما دو أسجل لفتي سنولي ثم إلى عصبتي وللمعتق متك وحرية أيضا نقشي الولاء ولو ليه على أولاد العتيق كي لحرية أولاديس هذا الناقة حيث أما نين أها أو الحرية أسوء أو حرية المه أو دلي ولو كلي المها أو دلي هذه انتي بنتان وحولك بنتان وحكا لو دحل اللوايا سقا سقا إيمان قف كانوا حرية المه سي ولو كلي ودحل هيا دي عدو قصو كمرت اللوايا فيقدم معتق الأب أبك يحري على هرمنا على معتق الأم هو يك يحري هدين إنه هو يحري ننا أب حري وحكسو كيو دحلل وايو نكاس وحري مان كي أب حري قادن فلو تزوج عبد أدون هدو أقورسدو بمعتقة ناقل حري وفاتت بولد الماء لتمادو المدشو فولاؤه لمعتق الأم هو يك يحري بأسكال ناقتا حرة نكي وأدون إيه isagu xor maa habartaa xora waa la xoreeyey habartaas marka ilmihii ay dhashay haddii ilmahaasi ay dhintaanoo xoolo ka tagaan oo xoolahaas cid ka sokaysoo dhaxasho la waayo ninkii hooyad xoreeye qaadana falow tazawaja cabdun bimuctaqatin naag la xoreeye hadduu guursado oo faatad biwaladin ilma ay la timaado ilma dhasho ilmuhuna hadda habartay raacayaan hadday habartu xor tahay iyaguna xorbay iska noqona odaga addoonnimadiisa raaci maayaan fa walaa'uhu welihiisii limuctiqi liummi buu u sugnaa hooyo ninkii xoreeye falow cataqa abuuhu aabbana hadduu xoroobo bacda dalika in jara alwalaa'u weligu wuxuu jiidmaayaa min muctiqi lummi hooyo kii xoreeyey buu ka jiidmaayaa ilaa muctiqi labi aabba kii xoreeyey oo mar walba aabbaha kii xoreeyaa marka hadduu aabbaba la xoreeyey kii xoreeyaa qaadana haddii hadde mar addoommo aan la arago wax la xoreeyo aan la arago waxba aan la xoreeyey waxay iska noqonaysaa masaladu masalo oo waaqaca ku aan ku jirinoo marka xoogaa waa iska dhibtami karta walaa tariu lmar'atu naagtu ma dhaxasho bilwalaa'i wax kuma dhaxasho qof haddii la xoreeyo qofka wa xoreeyey iyo kan la xoreeyey qaraabanimo waxaa dhex maraysa sida qaraabada nasabka oo kala walaha la sheegahayaana kaas wey marka naagtu wala wax kuma dhaxasho ilaa man catiiqiha ka iyadu xoraysay maanay waa awlaadi iyo cutiqaahi kuwuu sii xoreeyey qof uu xoreeyey ama ilmihiisii dhaxal bay ku yeelanaysaa naagta laakiin ayadu casabanimo wax ku qaadan mayso fain lam yakun lilmeyti kan lilmeyti kan dhintay aqaaribu haddaysan usugnaay aqaaribu walaa-in wala qaraabadiis muxuu yidhi aqaaribu aqaaribu ma sugna walaa walaa caleyhi walana korkiisa ma aha aqaarib na sugna mala walana korkiisa ma aha oo qofkaana qof la xoreeyey ma aha waa nin awal iska xor ahaa waa dhintay qaraabana male marka qaraabadii nasab ku dhaxli lahaydna lama arko midii wala ku dhaxli lahaydna lama arko ninka lamaba xoraynba ninkaas xoolihiisi seebaa la yeelay intaqala maalu xoolihiisi wuxuu guuraya ilaa baytilmaali baytulmaalku u guuraya irtan lilmuslimiin muslimiinta o dhan baa dhexlayso baytulmaalka lagu dara xoolaha caamka ayaa lagu dara in kaana suldaanu caadilan haddii suldaanku caadiliya nin xoolahaa si fiican u qaybinaya hadduu suldaanku yahay fain lam yakun caadilan hadduusan ahayn xoolaha inuu asagu dhunsado laga cabsado rudda waxaa lagu celinaya calaa dawi lfardi kuwii dhaxal furuudi kuwii dhaxalka lah min kayri zawjayni labada zawj maaha haddii gabadhiisii keliya ay joogto oo gabadhii nus qaadatay oo nuskii kale cid kale usoo baxda la waayo nuska kale waa loogu dara qaraabatu nasab kale lama arko qaraabo oo wele lama arko baytumaalkii maanta wax ma xafidi karo ayadaa lagu dara in kaana ama duu fardi hadduu duu farad halkaa joogo wa ilaa duu farad ma jiro wax farad ku dhaxlaana ma jiraan oo xoolihii mar dambe lagu radiyaa ma jiraan baytumaal nidaamsani ma jiro wax wala ku dhaxlaa ma jiraan wailaa fa yusrafu waxaa loo loo leexinaya ilaa dawil arxaami dawil arxaam baa loo leexinaya abtiyaal iyo habaryaro iyo meelo kalea loo leexinaya dad awal aan meesha imaan jirin dadkaasa loo leexina wailaa haddii aan dawufarad aysan joogin lagu celiyo baytumaal joogin fa yusrafu waxaa loo ilaaya ilaa dawi larxaami fa yuqaamu kullu waaxidin mid kasta waxaa la joojinaya minhum dawi larxaamkii ka mid a maqaama man yudlii bihi ninkuu kusoo dhawaado qofba qofku kusoo dhawaadaa booskiisii la joojina qofba qofku kusoo dhawaaday booskiisi fa yujcalu waladu lbanaati walakhawaati walaalaha ilmahoodii gabdhaha walaalaha ilmahoodii iyo gabdhaha uu dhalay ilmahoodii ka ummuhaatim hooyooyinkooda oo kalaa laga dhiga walaal waxay qaadan jirta gabar walaali waxay qaadan jirtaa ilmaheeda la siina maanta cid ka sokaysa lama ah gabadha ilmihii ay dhashay hooyadood booskoodii bay tegay qofkii ay kusoo dhawaadeen bay booskiisii galeen wa banaatul ikhwati walaalihii gabdhahoodii iyo wal acmaami ka aabaa'ihim aabbayaashood bay la imaan walaa ninkan walaalkiis wiilkiis wax uu dhaxli lahaa haddii walaalkii la waayo wax ka sokeeya la waayo laakiin gabadhu wax ma dhaxashay haddaan wiilla jira soo soo jiida uusan jirin gabadhaas marka maantay aabbaheed booskiisiibay soo gelaysa adeer wiilkiisu adeer gabadhiisu booskiisiibay soo gelaysa ka aabaa'e wa abul ummi hooyo aabbaheed iyo wal khaalu abti abtinaha hadda hooyuu kusoo dhawaaday soomaa hooyaa keentay abtiga walkhaalatu habaryar ayadana waxaa keentay hooyo kal ummi hooyay lamidiina booskii hooyay gala waa hooyay kusoo dhawaaday walcammu adeer oo lilummi hooyo u sugnaaday aabbu ka hooyo ah walcammatu kal abi aabay ayaguna lamidi aabba booskiisiiba aabbaa soo jiiday meeshaas marka dowla arxaamka qofba qofku kusoo dhawaado soo jiiday oo faradka lahaa booskiisii buu gala walaa yariu axadun axad ma dhaxlo bitacsiibi casaba wax ku dhaxli maayo walxaal sama meeshaas uu yahay aqrabu minhu mid ka dhow laba qof oo casaba wada ah haddii mid ka dhowi joogo midka fogi wax qaadan mahayo wiilkii uu dhalay iyo wiilkiisa wiilkiisa labaduba waa casabo labaduba waa casabo wiilka wiilkiisa u xeli maayo maxaa yeelay casabo ka dhow baa meeshii joogta casabo ka dhow ayaa joogta walaa yucasibu axadun axad casaba kama dhigo ukhtahu walaashiis ila alibnu wiilkii maahana wabnu libni iyo walah walaal maaha saddexdoodaasi haddii walaashooda habeen la joogaan casabay ka dhiga ibniga gabadho keligeed markay tahay nus bay iska qaadana hadday laba gabdhood yihiin xoolaha tulitaan bay qaadan walaalkood hadduu joogo u suurtoobi mayso inay qaataan casabay noqonaysa ayada walaalkaa wixii soo hara kala baraan waalidaanku waxay ka tagaan iyo iyo zawjada ay kala baraan ibnul ibniguna waa sidoo kale akhu walaalkuna waa sidoo kale walaal haddii walaashiis gabar walaale keligeed hadday joogto nus bay qaadan lahayn laba walaalaah oo gabdhaha hadday joogaan ulusaan bay qaadan lahayn walaalkood hadduu la joogo oo ayaga la dhashay casabay noqona wixii loo wixii meesha loo soo reebay fiirsana walaa yucasibu axadun axad casaba kama dhigo ukhtahu walaashiisa ila ibnu walaalki wiilkii iyo wabnulibni wiilka wiilkiisa walahu maan fa inahum yucasibuuna casabay ka dhigayaan akhawaatihim walaalahood lidakari kii labaa wuxuu leeyahy milu xadi lunsayi wayucasibu casabuu ka dhigaa ibnulibni man yuxaadiihi midii la siman midii la siman waxaa joogta laba wiil oo uu dhalay ayaa midna gabar ka tegey midna wiil ka tegey cid ninkaan dhintay uga sokaysaana ma jirto labadoodaas marka wiil uu dhalay oo noole ma jiro laba wiil buu lahaa midna gabar buu ka tegey midna wiil buu ka tegey gabadhii marka in adeerkeedaan meesha jooga ayaa casabada kasoo dhiga qofkii la siman wayucasibu ibnu libni man yuxaadiihi min banaati cami adeerkiis gabdhihiisa wayucasibu man fawqahu midii ka sarayso min camaati eedooyinkiisa midda ka saraysa maxay tahay isagu waa wiilka wiilkiisa gabar wiilku dhalayna waa joogta eedday asaga u tahay eedadaasna casabu ka dhiga wayucasibu man fawqahu ciddii ka sarayso min camaatihi ka mida wa banaati cami abiih aabihiis aabihiis adeerkiis gabdhihiisii ah idaa lam yakun lahunna إذا لم يكن لهن ها إذا لم يكن لهن فرض marka dadka ka koreeya oo gabdhaha ka koreeya de ayuu farad leeyihiin maalan gabadhii asagu muxuu ahaa gabadhii ninka dhintay dhalay oo kale ibnul ibni casaba kama dhibi karo faradkeedaasay iska qaadanaysa qofkii ka koreeyo oo uu faradka ka dhigi karaa uu ka dhigi karaa walaa yushaariku caasibun walaa yushaariku caasibun mid casabeeyaa casabaahii lama wadaagsado daa fardin farad mid leh ila musharakata musharaka ma casabadu awal maxay sugaysay wax loo soo reebay sugaysay marka nin awal casaba ahaa qof farad leh wax la qaybsan ma midka farad kale markuu faradkiisa qaato markaas ka bacdi ayaa wixii soo haray qaadan lahaa ilaa fi lmusharakati musharaka maahane musharaka iyo ximaariya iyo waxbay yidhahdaan masalada magacay u baxshaan masaladaas marka nin casaba ahaa farad dad leh wax la dhaxla wax la qaybsana wahiya zawjun zawjkii wey wa ummun hooyo aw jaddatun ama ayeeyo wahnaani labo iyo fa akharu wax badanoo min alikhwati walaalo lilummi hooyo ah wa aqun shaqiiqun walaalku aabbiyo hooya iyo fa akharu wixii ka badan meeshaas marka walaalaha waxay lahaan lahaayeen walaalaha waxay lahaan lahaayeen ulus bay lahaan lahay hooya sudus bay lahaan lahay zawjku nus buu lahaan lahaa marka niskii oo oo oo zawjka ee waxaan leeyahay uluskii haddii uluskii ulus ahaan loo laabo hal midaha soo baxay haddii niskii laysku laabana hal midaha soo baxay bardo haddii lixdii lagu dhifto mar walba oo lixdii baa soo baxaysa lix ayaa lagu qaybinaya xoolihii marka lixdii markii la qaybsho zawjkii saddex meelood la siiyo oo hooyadii hal la siiyo maxaa soo haray laba waa uluskii ay lahaan lahaayeen awlaadu umku ay lahaan lahaayeen walaalkii aabbihii hooyaha soo baxay walaal aabii hooyahay weligiis asagu ahaan jira laakiin meeshaasu ashta ka keento oo wuxuu yidhi hab abaana ximaaran ow xajaran ulqiya fi lbaxri alasnaa min ummin waaxidi nimankaan see wax iga qaadan karaan haddii aabbahay kaba soo qaad ee dhagax badda lagu tuuray ama dameer meesha iska taagan ka mid hooyada anugu soo lameli see ayaguna hooyadii wax ugu heli karaan anna wax ugu waay hooyo see anugu wax ugu waay aniga ayagu isku hooyaana aabbe iskaba tuurba haddaan wax ku heli wax ku waayo haddaan wax ku helaa waxba aabe xagga iska dhigay anugu xagee soo hooyada la meli marka awlaad umkaas wax la qaybsana awlaad umkaas ayuu wax la qaybsanaya musharaka la yidhaahdaayo nin farad leh ee nin casaba aha ayaa kuwii faradka lahaa wax loola qaybi ninkiina hadda meel lagu dhaqaajiya lamale habarta waa la leeyi nimankaana hooyay ku yimaadeen oo wax ku heleen isaguna hooyada waa la leeyi marka ximaariyana waa iska yidhaahdaanoo ninkii ashtakooloo yiri ximaaran hab abaanaa ximaaran oo xajiran luqay fi lbaxri inuu yiri masaladii ximaariya iskaga magacaabay marka wuxuu yidhi wahiya zawjun waummun aw jaddatun wathnaani faakharu min alikhwati lilummi waakhun shaqiiqun faakar walaalku shaqiiqaya mid iyo laba wuxuu ka yahayba hooyadu la wadaaga maxaa kugu xiga ya waxaad haysataan oo dhan isku hal nusqo weeyaan u malaynahay wowgaasi ilama aha inuu boos heli karo lizawji nisfu zawjku nus buu leeyahy walilummi aw iljaddati sudusu sudus buu leeyahy walilikhwati walaalihii oo lilummi athuluthu thuluth baa u sugnaaday yushaarikuhaa fiihi waxaa la wadaagsanaya ashaqiiqu shaqiiqaa la wadaagsana ilaa hooyadii buu la leeyahay maanta marka waa la wadaagsana marka masalada lixdaas ayaa asul mas'ala lagu dhisa asul mas'ala marka lasoo saarayo furuuda meesha taalaa la fiirina haddii laba shay oo isku mid a nus iyo nus oo kale soo baxaan mid baa laga qaadan ama sudus iyo sudus hadday soo baxaan mutamaatilaan baa leeyahay mid baa laga qaadan haddii laba shay oo meel iska waafaqi kartaa haddii laysku laabo ulu iskugu laabmi karta oo labada ulu ka wada bixi kara nus ka wada bixi karo hadday labada noocaasa yihiinna midkood baa laysku laabaya midka kaleo kaamila lagu dhufan haddii meelay iska waafaqayana laaro kala taagan yihiinna tabaayun baa le waa labadoodii oo kaamil ah laysku dhufana markaasa asul masaladii meesha kasoo baxaysa furuuda meesha taalla dadka wax u qadaran yihiin wuxooda midba meeshuu meeshii uu ka bixi jira fiirinahay niskii labuu ka baxaya thuluth iyo thuluthaan saddex way ka baxayaan suduskii lix buu ka baxay tumun sideed buu ka baxay marka xisaabtaas oo uu qofka xisaabtiisu ka baxayso ayaa xisaabihii kale lagu fiirina hadday isku mid noqdaan mid baa la qaadana haddii ay noqdaan mutawaafiqaan meel bay iska waafaqayaan nis thuluth meel bay iska waafaqayaan oo kana nis baa ka baxay kana thuluth kana nis baa ka baxay kan thuluth baa ka baxaya مثلا لح iyo saddex oo kale ثلث baa ka wada baxa afar iyo lix oo kale nis baa mid waliba leey mutawaafiqaanka midkood baa niskiis la qaadanaya kan kalaa lagu dhufan markaasaa xisaabtu meeshay joogtaa asul masala wax laga qayb qaybina ومتى وجد مركي لهرو في شخص هل شخص جهة فرد وتعصيب لبا جهو من فرد تاي من عصبة تاي ورث بهما لبدا وكو دخل لبا جهو وحكو دخل عيايو عصبة نمو يو فرد نمو لبدا وحكو كيري كرا كابن عم وهو زوج وزوج gabadhana dhimatayna waa qabay in adeerna waa leeyahy marka zawjinimadii markuu nus ku qaato nuskii kale cid uga soo ka martaa la waayo walaal ma leh aabbe ma leh hooye ma leh wax kaloo kasoo ka mar waayo nuska kale ku darsana asabanimo ku qaado awowga soo hore kuma aana soo marin muxuu ahaa aabbaha intuu nus qaato inuu casabada hadhowteedii wixii kale soo hareen casaba u qaadanay aabba miyuu ahaa kaas aw ibnu cammin huwa aqun liam- liummi waa ina adeer waana ku walaal hooyow laba wada dhalataybaa midba ee, ee, midba markiisa guursaday markaas midba ee, waxay u dhashay ee, wiil bay u dhashay marka ina adeer waaye ina adeernimadii cid uga sokaysa waa layihi ninkaana ku hooyuye hooyanimadii horta wuxuu ku qaadanaya sudus markuu suduskaa meesha dhigto wax kaloo soo baxa dad kale soo baxa haddii la arko wuxuuda markay qaataan waxay soo haro casabanimada ku qaadan marka jiha uu wax ku casabeeyana waa helay jiha uu faradnimo ku qaatana waa helay labadaba waa ku shaqaysana labadooda midna ka tegin labadooda midkoodna ka tegin